الحمد لله القائل في كتابه هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنا يؤفكون والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين maantay taariikhdu tahay labada bisha labiyo tobanaad kun afar boqol afartan iyo shan hijriya kuna beegan siddeed bisha lixaad labada kun labaatan iyo afar miilaadiya ujeeddo caddayn xukun maxkamadeed waxaa maxkamadda shareecada islaamka la hor keenay eedaysanayaasha kale ah eedaysanaha koowaad maxamed yuusuf maxamed ilkacas da-diisuna tahay labaatan iyo sagaal jir waxaa lagu soo eedeeyey inuu yahay jaasuus ka tirsan jawaasiista maraykanka intaas kadib maxkamaddu waxay jawaab ka dalabtay eedaysane maxamed yuusuf maxamed wuxuuna ku jawaabay sida tan way jirtaa inaan ka tirsanahay jawaasiista maraykanka shaqadan waxaa ii soo bandhigay nin adeerkayga ah ahaana guddoomiyaha afgooye waana ka aqbalay waxaana la ii diray in aan soo raadiyo nabarada rag ka tirsan mujaahidiinta lacagna laygu siiyo haddii la duqeeyo qofkaas aan nabarkiisa gudbiyey waxaana u gudbiyey ilaa shan qof nabaradooda waxaana u shaqaalaysiiyey hal qof oo iyaga aan ku xidhay waxaana lay qabtay anigoo shaqadaasi ku howlan waxna aan la duqaynin waxaana la shaqaynayey muddo hal sano iyo siddeed bilood eedaysanaha labaad waa cali cabduqaadir cali da'diisuna tahay soddon iyo saddex jir waxaa lagu soo eedeeyey inuu yahay jaasuus ka tirsan jawaasiista maraykanka iyo murtadiinta intaba uuna ka dambeeyey duqaymo iyo weeraro ka dhacay walaayada shabeellada hoose intaas kadib maxkamaddu waxay jawaabka dalabtay eedaysane cali cabduqaadir cali wuxuuna ku jawaabay sida tan haa way jirtaa inaan la shaqayneeyey jawaasiista maraykanka iyo murtadiinta aniga si guud waxaan la shaqeeyey afar nin oo ku xidhan sirdoono kala duwan markii ugu horreysay waxaa shaqo jaasuusnimo iisoo bandhigay nin ka tirsan jawaasiista riddada lana shaqeeyo maraykanka wuxuuna iga dalbaday inaan kala shaqeeyo wixii xog aan ka heli karo mujaahidiinta waana ka aqbalay shaqadaas aan la qabtay waxay ku saabsanayd dhanka macluumaadka waxaana la shaqo bilaabay labada kun koob iyo tobanka bilowga duulaankii gaalada ay ku yimaadeen ilaa baraawe waxaana xog dhammaystiran ka siin jiray magaalo kasta oo ay soo weerari rabaan sida marko shalambood qoryooley buulumareer iyo baraawe mar kale waxaa jaasuusnimo iisoo bandhigay nin lagu magacaabo zake oo ka tirsan jawaasiista maraykanka waana ka aqbalay waxaana wada shaqaynaynay labada kun shan iyo tobanka ilaa labada kun labaatan iyo labada waana muddo toddoba sano ah shaqooyinka aan la qabtay waxaa ka mid ahaa kow duqaymo gaarayo koob iyo toban oo ka dhacay walaayada shabeellada hoose faahfaahin hal duqayn waxaan ka fulinnay eeriyada belidoogle saddex duqaynna waa tooratoorow todoba duqayn waxaan ka fulinnay hareeraha muwaarig dhammaantooda dad muslimiin ah ayaa ku shahiiday kuna dhaawacmay waxaana igu dambeeyey shareexo aan dhigay boosteejada baabuurta ee mubaarig waxaana dhimisho iyo dhaawac ku noqday dadka badan shan iyo toban qof labo sidoo kale waxaan zaki la fuliyey toban iyo toddoba weerar oo bangaraaf ay ku soo qaadeen magaalooyin kale ah toorotorow farsooley warsaleybaan furuqley mubaarig iyo daarusalaam waxayna geysteen dil dhac iyo burburin hantiyadeed dhammaantoodana aniga ayaa soo sahmin jiray weerarka ka hor mar saddexaad waxaa shaqo jaasuusnimo iisoo bandhigay nin ka mid ah jawaasiista riddada iyo maraykanka waana ku waafaqay howlaha aan la fuliyey waxay ahaayeen sidan lix weerar oo bangaraaf ay ku soo qaadeen magaalooyinka dooratoorow mubaarik iyo daarussalaam waxayna ka geysteen dhibaatooyin kala duwan sida iyagoo afduubay dad dhimirka la iyo beeraley marka afaraad waxaa shaqo jaasuusnimo la wadaagay nin ka tirsan jawaasiista turkida iyo bangalaaf waxaana mubaarik iyo eeriyadeeda kala fuliyey ilaa toddoba weerar oo ay soo qaadeen bangalaaf sidoo kale waxaan u gudbiyey macluumaad wixii aan ka heli karay mujaahidiinta waxaana la shaqaynayey hal sano eeday sanaha saddexaad waa cabdullaahi xuseen xasan da'diisuna tahay afartan iyo saddex jir waxaa lagu soo eedeeyey inuu yahay jaasuus ka tirsan jawaasiista indhaha u ah maraykanka intaas kadib maxkamaddu waxay jawaab ka dalabtay eedaysane cabdullaahi xuseen xasan wuxuuna ku jawaabay sida tan haa waa sax inaan la shaqaynayay jawaasiista maraykanka waxaa shaqadan ii soo bandhigay nin ka tirsan murtadiinta oo aan isnaqaanay waana ka aqbalay wuxuuna ii diray inaan xog ka keeno goob lagu tuhmayey inay yimaadaan marmar ciidan ka tirsan mujaahidiinta wuxuuna igu soo xiray nin kale oo asaga la shaqeeyo kadibna wuxuu noo soo dhiibay shariixooyin waxaana soo dhignay meeshii aan ku tuhmaynay mujaahidiinta kadibna meeshii waxaa ka dhacday duqayn rag ayaana ku shahiiday waxaana la igu siiyey lacag yar kadibna waa la ii soo qabtay muddada aan la shaqaynayeyna waa laba bilood eeday sanaha afaraad waa cabbaas cali shamaxamuud da'diisuna tahay soddon iyo laba jir waxaa lagu soo eedeeyey inuu yahay jaasuus la shaqaynayo sirdoonka maraykanka iyo murtadiinta intaas kadib maxkamaddu waxay jawaab ka dalabtay eedaysane cabbaas cali shamaxamuud wuxuuna ku jawaabay sida tan way jirtaa inaan la shaqaynayay jawaasiista maraykanka iyo murtadiinta intaba shaqadan jaasuusnimo waxaa ii soo bandhigay nin lagu magacaabo waafow oo ah gaddoomiyaha murtadiinta ee degmada marko waana la qaatay shaqooyinka aan la qabtay waxaa ka mid ahaa kow waxaa dhowr jeer u gudbiyey xog ku saabsan dad shacab ahaa oo aan ugu sheegay inay soo gelayaan marko hub ay leeyihiin mujaahidiinta dad badan ayaana lagu dhibaateeyey labo waxaa bangaraaf u soo sahmiyey goob u dhow jannaale si ay ugu soo degaan laba mar ayayna soo degeen waxayna ka geysteen magaalada dil iyo afduub dad beeraley ah saddex waxaan waafow u sahmiyey shan mar waddada u dhexayso marko iyo nabar konton intaas kadib wuxuu igu wareejiyey nin kale oo ahaa taliyaha nabad sugidda marko shaqooyinka aan la qabtayna waa sidan kow waxaan la fuliyey shan duqayn oo ka dhacday walaayada shabeellada hoose waxaana dhimisho iyo dhaawac ku noqday dad muslimiin ah labo waxaa bangaraaf u sahmiyey magaalooyinka kale ah ugunje awdheeg iyo bariire wayna weerareen waxayna ka geysteen duqaymo saddex waxaan toban iyo todoba jeer u gudbiyey macluumaad ku saabsan mujaahidiinta afar waxaan u shaqaalaysiiyey saddex nin oo iyaga la shaqeeya kadib taliyihii marko wuxuu igu xiray nin asaga kaga sarreeyo shaqada waxaana la i qabtay iyadoo la iigu maqan yahay shareexooyin muddada aan la shaqaynayay waa shan sano ugu dambayn xukunka maxkamadda intaas kadib maxkamadda markay dhegaysatay waxaa lagu soo eedeeyey eedaysanayaasha aan magacyadooda kor ku soo xusnay iyo jawaabtooda oo ahayd mid qiraal ah una bandhigtay shareecada islaamka waxay ku xukuntay sidaa soo socoto kow in eedaysanayaasha falka ay ku dhaceen yahay mid gaalnimo ah labo in lagu wada fuliyo dil xaduriddu ah almaraajic qowluhu tacaala يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين وقوله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث النفس بالنفس والثيب الزاني والمارق من الدين التارك للجماعة متفق عليه وقوله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه وقال الحافظ ابن عبد البر أن من ارتد عن دينه حل دمه وضربت عنقه والأمة مجتمعة على ذلك وكن كانوا حكسبنا عليه قرال وبالله التوفيق